shir jaraa'id oo ku qabadaya xafiisyada taliyaha saldhigga degmada xudura ayaa awaamiraha ku saaraya mooto feekoonta oo hameenkii ka shaqeeyasa degmada si lan yaraya saxmiinta iyo jaamka ku jara wadooyinka magaalada hameenkiya mootada feekoonta kaaseyti oo ah kabadadayanga magaalada xudura ee xarunta gobolka bokola oo dhibaato ka ee inta badan u la kulmayanga bilaanta ka safarayanga haanaseyti oo wadaayanga owlaadi yara taliyaha saldhigga degmada xudura lama xidig leh aadan wardheere sheekha oo warbaahinta la hadalaya faahfaahin kubiya ujeedka awaamirta iyo haku saaranga mooto feekoomta oo hameenkii ka shaqeeyasa degmada xudura shirka jaraa-id waliba ku hadal noqdaan xaalad oo kasboonati degmada xudur gaar ahaan agaaradii waliba ayaa ku hadal noqdaan waliba kasaabsan yahay mootooyinkan lamaluwaadleyda oo ka kooyo safarada degmada xudur hagalow kontaroolada agaaradan ka kooyo kontaroolada hagalow siisiin ogdiin mootooyinka lamaluwaadleyda orda okoor ku kooyo magaalada maamulwey kuwatanti gudaha galan ee kontaroole lahadhakada ee ganacsatada ee waliba lambalaykfado kasheendhadoy ganacsi lama suwaan safarsade lama alaab kasheendhada lama shaksi aqaqaad waliba shaks amni ahaan maduunan fiirin waliba laguma muucindi gudaha galan maadaama maamulka iyo arrimaha bulshada iyo degmada iyo mas-uuliinta amniga lagu taladi anti handhaafna kontaroole iyo marka saasa hayti markii hor ilaa tan saad la eegta marka saas awdeed waliba goobtan abasho ee mas-uuliinta iyo ulmaada bulshada abashaan aan ku gudbiyeen intii mootooyinkii lamaluwaadleytii waliba walo aan kafay lahayn magaalo deegaanka aan kafay lahayn mas-uulnimadan aan kafay lahayn ganacsatanimadan aan kafay lahayn oo waliba liin aragay oo ka shaqaysado hayan iyaal yaryar intii liin dhiibi balaan oo laha ka qaadaw oo mootooyinkii lamaluwaadleytii balaan sida bilaamood afar bilaamood laha qaadaw oo deegaanada ka dhadhow magaalada hudur laha ku qaadaw hudur lahan qaadaw awdeed madii macnaha la kaaraysa diindateegna aan kafay lahayn mas-uulnimadan aan kafay lahayn keer mas-uulnimada eta marka awdeed madii la aragay ammaanka waliba ciidamada ammaanka waliba aan sheegnay antii mootooyinkaas lama luwaadleyta ee lankasta oo balaan-e haka qaada saaranta la arag anti laha qobad oo lahan gudbi saldhiga lahan gudbi walaay sharciga waafsiiyo midaas kubaad lala tiirsado waliba aan ku digaanay orta maadadkooda waliba ku digaanay mootooyinkan lamaluwaadleyta ee antilahan ka qaadna balaanta oo lanka safareyd oo ka saardaaso oo magaalada deegaanada andhadhow oo aan ka safarayan antila ku mamnuuco oo saas mas-uulnimada ka saabsanta unan aragnay waliba anka baaganay horta maadadkoowaad antiyoo laku mamnu ankorn dadka leh mootooyinka waalidiinta ayaalka mootooyinkan dhiibaw dadka mootooyinka leh waliba ku codsadaan horta maadadkooda lahansaarna mootooyinkaasay ku luwaantuwaan waana kula hadlan oo iyaalka yaryaro mootooyinka lahan dhiibaw tramtol ka dhamaw oo balaanti laha saaraw oo balaanti hijaabka qabto mado waliba hijaab shiwaanka duubsame mado mas-uulnimadii yakalaas mado diindateeg ma ogol saas aawadeed waliba kusaan horta dadka waalidiinta dadka waalidiinta iyaalkaas dhali mase dadka mootooyinka leh anti kula hadlan awaamirtan waxaa ku batiya taliyaha saldhigga degmada xudura iyo weliba ka eedasa xili laamiyada mararka qaara shiriyo ka galaayanga baawurta webin iyo mootooyinka noocyadii shardubanga oo bulshada dhibaato deersiyayanga